ina lilaahi waina ilaahi raajicuun ina lilaahi waina ilaahi raajicuun waxaan halkan uga taacsiinaya geerida naxdinta le ku timid allah u naxariistee marxuum dubad cali caamey guddoomiyaha guddiga xoolodhaqatada gobolka waqooyi bari nabadoon caaqil aqoonyahan qof ku sifaysnaa nabadgeliyada wada noolashada bulshada maslaxada iyo in uu dadka xuquuqdooda u dooda ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto marxuumka si gaaraan saaxiibo u ahayn sidoo kaleetana wuxuu ahaa tiir muhiima iyo qof macmiil joogtaa uu alle xiriirka iyo ka hadalka markay noqoto warbaahinta star oo marar badan ka hadlay allah u naxariistee dubad calacami waxyaabihii lagu xusto waxaa ka mid a nabadaynta dadka walaalaha wadadega guud ahaan gobolka qoyi bari gaar ahaan ee ismaamulka gaarisa wuxuu ahaa taariikhyahan u soo joogay xilligii gumaysiga waddanka xilligii gobolada ee waqooyi bari ay ka dhacayeen tacadiyada kala duwan ee dadka sida gaarisa gaarisa gubay ee dadkii lagu ciqaabay buu ahaa gaarisa bremary ee dhibaatada la kulmay maalmihii ee dadka halkaasi ciidamadii hore ee dowladii mooy ay dhibaateynayeen eytigii iyo wixii ka horreeyey allah u naxariistay dubad cali camey wuxuu ahaa shaqsi runtii aqoon durugsan u leh diinteenna islaamka iyo sidoo kaleeto aqoonta maadiga ah wuxuu ahaa aqoon-yahan si fiican ugu hadla luuqadaha ingiliishka iyo sawaaxiliga wuxuuna ahaa qof aada iyo aad looga qadariyo shirarka kulamada iyo maslaxooyinka ay isugu yimaadeen dadka gobolka sidoo kaleeto wuxuu aad iyo aad u jeclaa nabadda wuxuuna ahaa nin isku keena bulshada wada degan wuxuu ahaa nin aan siyaasadda inta badan u dhuundaloolin amaba aan ku mashquulin siyaasiyiinta balse shacabka xaggooda jira isagoo sidoo kaleetana ahaa qof inta badan jeclaa inuu dadka caawiyo dhowr iyo tobankii sano ee barnaamijyada caawinta aniga kusoo jiray ma dhicin ama ma arkin muuqaal aan soo bandhigo iyo qof aan caawiyo oo idaacadda stafam uu ka dhagaysto oo uusan ka soo jawaabin uma waxaan garanayaa mid ka mid a kiisaskii igu xanuunka badnaa waxay ahayd hooyo aad u dhibaataysan oo carruur dhagoon haysata ayuu idaacadda ka dhagaystay cabashadeeda markaasuu ka qayb qaatay idaacaddana uu ka hadlay wuxuu dhahay maamada ha la soo caawiyo soomaaliya ha loo gurmado codsigiisii baa laga soo jawaabay soomaaliduna aad bay ugu soo gurmatay guri baa loo dhisay maamadii dhaqaalo badan ba heshay sida ugu farxay darteed intuu gaaris uga soo safray uu xerada ifa u imaaday maamadii gurigeedii markaasuu laba ragcadood oo salaatu shukriya maamadii gurigeeda ku hortukaday oo dadka soomaaliya u duceeyey isagoo ku faraxsan sida hooyada loo caawiyey iyo isbedelka noololeed ee ay gashay allah u naxariisto labaatankii beriya u dambeeyey wuxuu ku jiray koomo ama miir daboolan magaalada nairobi oo shalay galabtii uu ku geeriyooday ilaahay baa naga jeclaaday laakiin wuxuu ah runtii saaxiib waalid iyo qof wuxuu ahaa mukhlisa diintana cibaadada masaajidka kamuusan bixi jirin allaha u naxariisto qof fidma muusan ahayn qof masluuxuu ahaa waxaana leehay gobolka waqooyi bare maanta waxaa ka dumay tiir weyn oo runtii mudnaa in xusuus qor iyo buug laga qoro halkaas taariikh soo jireena ayaa ku duntay waxaanan codsan lahaa in taalo loo dhigo amaba xitaa markiis ama meel waqafa loo sameeyo waxaan aada ugu xusuustaa qaybta weyneeda uu ka qaatay waqafkii loo sameynhayey iyo gurmadkii loo sameynhaya allah unaxariistay qaariga weynaa sheekh cali guure sheekheenni markuu geeriyooday dhowr sano ka hor wuxuu ahaa dadkii u istaagay in sheekha waqaf meel loogu magacdaray magaciisa loogu magacdaray oo sheekh cali guure la dhaho loo dhiso oo isku keena culimmadii dumarkii ganacsatadii warbaahintan aada uga hadlay buu ahaa wuxuu ahaa dadka u hadla bulshada gaar ahaan markay noqoto macaahidda masaajidda goobaha diiniga ah dadka masaakiinta ah markuu isoo waco isbuucii ugu yaraan saddex afar jeer baa wada hadli jirna markuu isoo waco wuxuu igala hadli jiray qof dhibaataysanoo raba in la caawiyo masaajid la raba in la dhiso maslaxo iyo in bulshada la isku keeno danta dadka siyaasiyiinta ee bulshada isku dirahayana aysan dadka isku dirin oo aan la dhegaysanin runtii wuxuu ahaa qof aada iyo aad bulshada u jecel daacad ah ilaahay ku xiran xanuun badan buu soo maray oo laakiin bukaan socod isku ahaa oo qof naafu u ahaa laakiin wuxuu ahaa qof qalbiga ka nool qof wuxuu ahaa niye leh qof wuxuu ahaa runtii geesii halyey ah oo aqoonyahana ayaa naga baxay boqol nin oo runtii hanti leh amaba magac ay dadku ku dhaxla buu ka qaalisanaa qof laab xaaran qof daacada qof wanaagsan ba ehelka qaraabada caruurtiisa kuwa dhalay kuwa sii dhaleen kuwa awowga u ahaa aqribadiisa iyo sida wax kale xaafada u deganaa oo aniga lafteyda aan deris la ahaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan allaha u naxariisto ilaahay subxaana watacaala baa naga jeclaaday qabriga allaha u waasiciyo qalbiyada allaha idiin wada qaboojiyo dhammaantiin runtiina aan cafino insha allahu isagana qof cafis badan oo aan dadka waxba niyada ugu haynin oo dadkiisa jecel buu ahaaye ilaahay subxaana watacaala qabriga ha u nuuriyo qabrigiisa beerbeeraha jannada kamid allah oga dhigo qabriga wehel allah ugu yeelo ilaahay subxaana watacaala qabriga waa mugdi iftiin allah oga dhigo qabriga waa cilida malaa'igta allah subxaana watacaala ha weheliso ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun